waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim australia aad iyo aad baan runtii u jeclaysanay laakiin waxa ugu weynoo aanu runtii na taabtay waxaa weeye shucuurka dadka soomaalida ahee na soo dhoweeyey markii eraboorka aan nimid ilaa iyo shalayto aanu joognay ilaa iyo xalayto shirarka aanu galnay marka weli dalka ma aanan arag laakiin dadka soomaaliyadoon u nimid dadkaas wey dadka shucuurka iyaga taabtay oo aanu runtii aada ugu farxsannahay waa gartay profesor baadiyo haddaanu siyaasadda iyo arrimihii dalkii hooye usoo noqonno xaaladda soomaaliya hadda ay ku jirto maxaa ku tilmaami lahayd ama ku cabiri lahayd
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh sidoo kaleet waxaan rabaa inaan ra'yigayga ku biiriyo sida sharafta leh eena loo soo dhaweeya runtii iyo sidaan ugu faraxsannahay ma malay kartid runtii waa markii ugu horeysa oon austraaliya imaado muxuu ahaa safarkayga aada u badnaa jiray laakiin austraaliya qaaradan waa markii ugu horeysa soomaalida markay joogtaa runtii say isugu duuban yihiin iyo wadajirkooda aada iyo aaday runtii soo jiidatay tan kale arrimaha soomaaliya dabcan hadda soomaalidu ma kala xiro oo facebookyada iyo internetyada social mediaha iyo idaacadaha dhukuli waa lagu wada jiraa laakiin guud ahaan haddii aan wax ka sheego waxaan dhihi karaa dadka soomaaliyeed maanta guulo badan bay soo gaareen gaar ahaan xagga isku kalsoonida markay muddo dheer qaxayeen ay degeen caalamka oo dalka gudaha gudihiisa ay ka samaysteen tacliin iyo business marka dadka soomaaliya dad aada iyo aad ula falgalay noqdeen dagaalada sokeeye burburka kasoo gaareen dadka shacbiga soomaaliyeed laakiin nasiib daro ilaa hadda waxaana daanaa dhacay nahon sameynla-anaa dowladnimadii ayaan dhibaato weyn naga haysataa samaynta dowladnimadaasuna waxay u baahan tahay shaqo aad iyo aad u fara badan sidaas darteed ayaan anaga hadda waxaan u nimi bal inaan dadka soomaaliyeed jooga australia caalamka kuwa naga dhegeysanaya dhammaan aan la qaybsanno ina jidka hadda lagu socdaa jidka dowladdu ka imaanaysa aysan ahayn oo marka jid fiican loo baahay in la galo waa gartay ra-iisul wasaare cabdiweli afar sano ka hor ama lix sano kahor soomaaliya meesha joogtay iyo meesha hadda joogto arrintu ma kasii hagaagtay ma sii ficnaatay mise waa kasii dartay
laba qaybood baan u qaybin karaa qayb waxaa weeyaan dareenka shacabka iyo shacabka siduu yahay iyo basaylkiisa dhinaca kalena waxaa weeyaan dowladnimadii iyo maamulkii iyo institutionskii aniga waxay la tahay shacabkeena waa bislaaday aada iyo aad ba u bislaaday nabadii bay u bislaadeen aragtidii inay dad yihiin soomaaliyeed oo loo baahan yahay inay midoobaan oo dagaalada sukoya iyo kasoo gudbaan aada bay ugu bislaadeen laakiin xaqiiqda dhinacii dowladnimada iyo institutionskii sida profesor baadiyo uu sheegay aada iyo aad bay weli u hooseysaa aad iyo aad iyo aad baa dib loogu dhacay weli xooggii dalka soomaaliyeed oo amniga soomaaliya sugulahaa nooma dhisna hay-adihii weli taabagaal ma aha dastuurkii weli nooma dhaqangelin dib u habeyntiisi iyo wixii labadii kun iyo labaiyo tobankii waxay ahayd hamigu wuxuu ahaa in la qabto doorasho cod iyo qof ah qof iyo cod ah hadda weli four point fivekii iyo xulid iyo waxaas ayaa laga hadlaya iyadii laftigeedana dhib badan baa naga haysta marka soomaalidu waa soo bislaanaysaa laakiin waxaan la tallaabo qaadin dhismihii dowladnimada iyo maamulka iyo hay-adihii baan la tallaabo qaadin waa gartay mid yar haddaan kuugu celiyo ra-iisul wasaare cabdiweli dib ugu noqon mayno marxaladdu siday ahayd markii aad ra-iisul wasaaraha ahayd khilaaf baa dhaca adigii madaxweynaha xilkii waa weeday ebisodekaas guud ahaan dib ugu noqon mayno laakiin maxaa laga bartay baad is leedahay si arrimo noocaasoo kalea khilaaf madaxweyne iyo ra-iisul wasaare maadaama nidaamkeenu yahay uusan taasoo kale aysan dib u dhacin maxaa laga bartay waxaa weeyaan adduunku waa waa ra-isul wasaarayaal iyo madaxweyneyaal iyo waa wada shaqeeyaan waxa lagu shaqeeya waxaa weeye waa sharci wey sharcigu cid walbu ka sarreeya supremacy of the law marka madaxweynuhu hadduu shaqadiisa qabsado prime ministerkana shaqadiisa qabsado sharcigana lagu dhaqmo baarlamaankuna shaqadiisa qabsado waxay la tahay khilaaf inuusan imaanayn laakiin haddii sharciga la dhinac maro waxaa khilaaf waa imaanahaya marka waxaa laga baran kara waxaa weye in sharciga lagu dhaqmo oo cidna uusan sharciga ka sareyn madaxweyne usan sharciga ka sareyn prime ministerka usan sharciga ka sareyn baarlamaanka uu sharciga ku dhaqmo taas wey midda laga baran karo waa gartay profesor baadiyow sharciga in lagu dhaqmaa muhiim uu yiri ra-iisul wasaaruhu soomaaliya ra-iisul wasaare iyo madaxweyne waa lahayd ilaa xornimada aan qaadanay marka laga reebay intii madaxweyne eh, maxamed siyaad barallah naxariista oo xil- talada hayey eh, nidaam aan noo degsanaa buu ahaa dastuurkeena ku jira haddana waxaad moodaa in laysqabqabsanayo marka sanadka hadda cusub ama aqalka sare ee soomaaliya ay soo xula- soo xulanayso miyaan la dhihi karin waa qa- caqabad cusub oo soomaaliya kusoo biirtay maadaama nidaam hore u jiray uusan ahayn oo aanaan lahayn Eh, horta eh, wax kastoo cusub ma xumaadaan wax kasta oo muxuu ahaay eh, cusubna shardi ma aha inay wanaagsan yihiin Eh, soomaaliya wax badan baa eh, soo lasoo maray oo oo xumaan leh eh, oo samaan leh biniaadamka ugu dambaystii biniaadamka arrintaas hogaaminaya ayaa xumaanta keena ama samaanta keena samaan kalena marka dowlad laga hadlayaa ma jirta ee waa sida oo sheegay prime minister cabdiweli sheego waxaa waaye adduunyada o dhan dowladuhu waxay ku dhisan yihiin sharcigu inuu sareeyo oo dadkuna ay sharciga wada hoos yimaadiin oo hay-aduna sharci ku dhisan yihiin Eh, marka dadka badanoo soomaaliyeed oo madax naqdayo eh, mar kasta waxay eh, u arkayeen sharciga ayagu inay ka sarreeyaan sidaasaa marka waxaa waaye waxaa dhacaya ruux soo jecel yahay eh, dowladda kuma noqon karo Eh, si ruux soo jecel yahana adduunyada kuma dhisanto dowladaha oo dhan kulligeedna waxay ku dhisan yihiin qaanuunkaas eh, sharcigu inuu sarreeyo ku dhisan yihiin marka madax badanoo soomaalidu waxay rabaan in marka dowladna sheegtaan sharcigana ay khilaafaan sida hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey oo kale maxaa jira baarlamaanka baa lalaalay dastuurka baa lalaalay hadda konton maalmood ayuu madaxweyne sheeganayaa isagoo oon sharci oo dowlad madaxweyne ku yahay aysan jirinin isaga iyo prime ministerkiisuba runtii waxay lamid tahay arrintaas waxyaabaha runtii dadka soomaaliyed inay ku baraarugaan ay tahay maxaa jira diinteena islaamkuna sharci bay ku dhisan tahay sharcigu inuu sarreeya ku dhisan tahay qaanuunka islaamka ee waafaqsan adduunyadan waxay ku dhisan tahay qaanuunkii dadku biniaadan ku heshiiyo caqligooda kula yimid ayay adduunyada ku dhisan tahay labadaba marka ma hayno saa darteed say aragna la tahay iyo madaxweyne say la tahaan adduunya kuma socon karto saasaana dowladnimada hore burburisay haddana dowladda kuma dhismayso haddaan sharcigu sarreyn waa gartay eh, ra-iisul wasaare cabdiweli nidaamka xisbiyada soomaaliya idinku xisbi baa tihiin xisbi isbedel doona ah nidaamka xisbiyaduse weli kama hana qaadin soomaaliya sidii la rabay ugama ha- hana qaadin marka waa mida maxaa hortaagan soomaaliya in uu xi- nidaamka xisbiyadu ka hana qaadi waayo xisbigiinuse muxuu yahay oo isbedelo aad doonaysaan inaad dalka la timaadaan innagu waxay noogu muuqataa eh, soomaaliya xisbigii waa ka jiri jiray oo waxaad waxaad xusan tahay waagii hore axsaab fara badan baa ka jirtay Eh, dhaqanka xisbiga soomaaliya kuma cusba waa wax horey loo soo maray oo loo yaqaano Een, waxay ahayd eh, waxyaabihii la ballan qaaday labadii kun iyo labaiyo tobankii markii madaxweyne xasan la doortay uu ballan qaaday in dalka la gaarsiin doono qof iyo cod qof iyo cod si loo gaarana waa in axsaabtii iyo shuruucdii axsaabta iyo wixii oo dhan la hirgeliyaa Eh, waa waxyaabaha runtii laga gaabiyey oo lagu fashilay in la qabto annagu intii hadda muddo laba sannadood ah ayaanu riixaynay in sharciga axsaabta eh, la meel mariyo Eh, runtii waxay ahayd arin ku talagal eh, loo hor istaagay oo hadee hogaankii dalka uu hor istaagay Eh, waxayna ahayd arintu mid ku saabsan in qiil loo helo in haddana wax la balaqsado oo ama eh, wax la kororsado ama waxaa nidaamsanayno si fiican loogu tartamin eh, ay meesha yimaadaan marka eh, sabab hadda la dhihi karo sababtaasaa hor istaagtay oo aan ahayn inaanay jirin rabitaankii hogaanka dalka dadkii hogaanka u ahaa inay eh, aysan rabin in eh, axsaabtaas la keeno si aan loola tartamin taas unbaa loo- lagu macneyn karaa waxa hadda axsaabtu ay- ay u taagnayd Eh, waana isku dayna inaan runtii khasabno aad iyo aad baan uga shaqaynay Eh, waxaad xusuusan tahay ilaa maxkamad eh, axsaabta dadkii un axsaabta sheeganahaya intaan isu tagnay eh, aanu maxkamadda geynay in sharciga la, eh, la baasgareeyo Eh, marka sibaa un eh, loo eh, loo cagajiidayey oo loo eh, loo meermeerinayay taasi ku dhammaatay annagu eh, waxaan nahay xisbi baan nahay xisbiga eh, madashaq wadaniga ah ayaan nahay xisbigaasuna eh, wuxuu ka mid yahay axsaab dhowr oo hadda soo kacaysa ayuu ka mid yahay Eh, waxaanu rabnaa inaanu dhaqankii axsaabta iyo dhaqankii tartanka siyaasadda iyo in dadka muwaadinka la siiyo xaqa ah inuu wax doorto inaan arintaas ku dadaalno sidii loo hirgelin lahaa hawsha iyadu waa taas weeye waan waana wadnaa Eh, waanu ku baraarujinaynaa soomaalida oo dhan inay arintaas u kacdo lianna eh, qabyaaladdu ma noqon karto institution dalkan horey u kaxeeya ma noqon karto dadku soomaaliyeed waa in waa in axsaabtu isku xirtaa xisbigu qabiil noqon maayo meel walboo soomaaliya uu ka jira midnimadii soomaalida soo noqonaysa waxaa soo noqonahaya in isla xisaabtankii baa soo noqonahaya waxaa soo noqonahaya in axsaabta ku tabtabaan ma aha Eh, anaa laandheera ah iyo anaa kaa badan iyo anaa kaa yar iyo ma aha anaa kaa fiican iyo anaa kaa waxqabad badan ayaa imaanaysa marka dhaqankaas wey dhaqankaa rabna runtii waa gartay profesor baadiyow eh, dabcan xisbigiinu wuxuu ka mid yahay xisbiye badan oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa looga dhawaaqay Eh, xisbigiinu marka muxuu uga duwan yahay ama xataa musharaxiin ahaan eh, musharaxiin badan oo qaar madaxa hore u ahaan jiray eh, qaar dalka ku cusub qaar ra-iisul wasaareyaal madaxweyneyaal dad badan baa socdoo le nin walba anigaa dadka kii badbaadin lahaa idinku marka ajendayaasha aad wadataan iyo nidaamka siyaasadeed aad wadataan iyo xisbigiinu muxuu uga duwan yahay kuwa kale oo aad dadka usoo bandhigaysaan Eh, runtii horta eh, xisbiyadu maadaama aysan howlgelin oon weli la diiwaan gelin oo sharcigeeda uun hadda eh, baarlamaanku uu ogolaaday eh, oo yani ayadoo waktigii eh, afarta sana u dhammaaday Eh, qof kastaba qumnihiisa qorta ugu jiro qof kasta wuxuu malaynaya xisbigiisa inuu xisbiga koobaad yahay oo xisbiga fiican yahay uuna sheega kariya mar haddaan doorasho aan la gelin Eh, laakiin eh, haddii aan eh, dhowr kelima ka sheego xisbiga madasha wadaniga ah eh, gudoomiyahayna uu yahay cabdiweli sheekh axmed uu yahay eh, xisbiganu wuxuu la bilowda halgan aad iyo aad u xoog badan oo ku saabsan wadada khaldantay eh, dadka soomaaliyeed dowladnimadeeda la- la mariyey oo laga maran habaabiyey oo mataqaanaa hadda rejiimka maanta madaxda ka ah dalka soomaaliya ay ku- ay isku dayeen inay dalka soomaaliya ku hogaamiyaan aan u aragno inaan dowladu ka imaanayn jidkaas in la bedelaan rumaysana annaka marka shaqadaynu ma aha kursi in loo tartamo keliya ah ama cod la helo keliya maba ahee waxaan u aragnaa qaabka dowladnimada soomaaliya u socotaa inuu qaab khaldan yahay marka qaabka in la bedelo isbedel marka total ah ayaan rabnaa oo jidka saxda ahaayo ku dhisan dadka soomaaliyeed in muwaadiniin yihiin u sameeyeen xuquuqda iyo waajibaadka qaanuunka inuu sareeyo dadka soomaaliya inay saman yihiin dadka soomaaliya aan lagu jahwareerin reer iyo eh, lagu qayban iyo diin lagu qayban oo dadku wada muslimiin yihiin oo mataqaana dadka soomaaliyeed ayuu ka wada jira ay dowlad wada samaystaan nidaamka caalamka dowladaha ku noqdo in dadka dowlad loogu dhigo Eh, ayaan horta mabda'ayna ugu xooga badan kaas waaye dadka soomaaliyeed oo taageerana ugu taageerana arrintaas aad iyo aad ay noogu raacsan yihiin fikir ahaan laakiin ficil ahaan ayaa aad iyo aad u dhib badan marka annaka maadaama aan nahay da aqoon-yahano oo waaye aragyo oo muddo dheer ka soo shaqaynaya hawshaan ku dhex jiray eh, waxaan leenahay taariikh eh, arrintaas sugaysa inaan arrintaas annaka aan ay runaga tahay aysan naga ahayn marxalad yaroo ku meel gaar ah oo sanawaad aad u dheer aan soo wadna arrintaas Eh, baraam networkun wuxuu ku waayay asagoo arrintaas ka shaqaynaya eh, madaxnimadiisa ayuu ku waayay lagula dagaalamay marka annaga waxaana halgamayaal u halgamaya dadka soomaaliyeed in dowladnimadooda si dhab ay usoo noqoto oon dowlad soo- dowladda soomaaliyeed aysan ku tiirsanaan dhihin dowladda ajnabiyaha dowlad noo samaynaya oon qabalowna dadka soomaaliyeed inaad isku tashadaan Eh, dadka soomaaliyeed dowladooda ay ay leeyihiin ayagu inay samaystaan ayaa anaga runaga ah Eh, dadaalkeedaan ku jirnaa soomaalida kalena waxaan ugu baaqaynaa jidkaas eh, gobonimo doonka ah eh, inay kusoo wada biiraan dhammaantood
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali